بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا ugu horeyn allah yaa mahad iska leh mahad aan lahayn meelay ka bilaabato iyo meelay ku dhammaato waxaan allah uga mahad celinaynaa nicmooyinkiisa aan la soo koobi karin ay ugu wen yihiin nicmada islaamka iimaanka jihaadka ku dhaqanka shareecada caafimaadka iyo amniga alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah mahadda allah ka gadaal waxaan muslimiinta meel kasta ay ku sugan yihiin u dirayaa salaan diiran iyo dhambaal gacaltooyo ah waxaan leeyahay ciidukum mubaarak taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal wa kullu caamin wa antum bikhayr salaan kadib waxay maalintan ciidda ah ku soo beegmaysaa xilli ay muslimiintu la nool yihiin farxado iyo guulo waaweyn oo isdabajoog ah kadib markuu allah ugu deeqay nasri iyo inay indhahooda ku qabowsadaan jabka cadowgooda allah fadligiisa guulihii ugu dambeeyey mujaahidiintu ka gaareen furimaha dagaalka waxaa ku sugan casharo isdultaag iyo kocbir qaadasho mudan marka ugu horraysa waxay dagaaladani soo ifbixiyeen xaqiiqda dhabta ah ee labada dhinac ee loolanku ka dhexeeyo faqriga geeska afrika shalay hadday dad badan ku wareersanaayeen jihaadka soomaaliya ka aloosan iyo cid ay la dagaalamayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta waxaa maragma doonto ah in gaalada caalamka ee nooc waliba isugu jira ay isu soo bahaysteen duulaanka dalkeenna iyo siday u damin lahaayeen nuurka allah waxaa maanta dalkeenna isu bahaystay in ka badan boqol dowladood oo caddaan iyo madow leh dowladahaas oo ay ka mid yihiin saliibiyiinta xabashida etoobiya kenya yuganda burundi ciidamada maraykanka kuwa ingiriiska dowladaha midowda yurub midowda afrika iyo midowda naato ay har kacayso xukuumadda riddada ee turkiga haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay maxaa isu keenay intaas oo dowladood kuna kulmiyey dagaalka soomaaliya ka socda waa dowlado ku kala yaalla daafaha adduunka islamarkaasina xambaarsan aragtiyo siyaasadeed iyo nidaamyo maamul oo kala duwan haddana hadafka keliya ee ku mideeya duulaankooda soomaaliya waa kufriga dimuqraadiyadda islaam nacaybka iyo la dagaalanka shareecada allah allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi waaladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacd waxaana laga maarmaan ah dadkeenna muslimka ah inay ku baraarugaan dagaalka maanta soomaaliya ka taagan inuu salka ku hayo laa ilaaha ila allah waa dagaal u dhexeeya qur-aanka iyo sunnaha oo dhinac ah iyo dastuurka iyo baibalka oo dhinac ah waa dagaal u dhexeeya shareecada islaamka iyo dimuqraadiyadda waa dagaal u dhexeeya xisbullaah iyo xisbu shaytaan allahna wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili ataaguut faqaatiluu wliyaaa ashaytaan ina kayda shaytaani kaana daciifa xaqiiqda labaad ee dagaaladii ugu dambeeyey ay soo ifbixiyeen waxa ay tahay in hub iyo hanti tiro iyo tiknolojiyad aan guul lagu gaarayn balse guushu ay tahay mid allah xaggiisa keliya ka timaada uuna ku mannaysto addoomihiisa saalixiinta ah mujaahidiinta iyagoo ak iyo hubka fudud keliya haysta waxay maanta dagaal kula jiraan dowladaha adduunka isku tilmaamay inay yihiin alquwa alcudma ee haysta ciidamada ugu tirada badan dhaqaalaha ugu hormarsan gantaalada riddada dheer dabaabaadka diyaarado dayaxgacmeedyo awoodda nugleerka iyo hubka ugu casirsan hase ahaatee allah fadligiis waxba way ka qaadi waayeen mujaahidiinta sababtoo ah awooddooda waxaa ka weyn awoodda allah subxaanahu wa tacaala allana wuxuu yidhi in yansurkum allaahu falaa ghaaliba lakum wa in yakhdulkum faman da aladii yansurukum min bacdih wa cala allahi falyatawakal ilmu'minuun wa qaala tacaala alaysa allahu bikaafin cabdah ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allahu calayk maanta gaalada si kastoo ay isugu soo habarwacdeen si kastoo ay muslimiinta u duqeeyeen cunaqabateyn ugu soo rogeen been iyo brobaganda ka faafiyeen haddana allah fadligiis mujaahidiinta maalinba maalinta sii xigta way sii xoogaysanayaan waana aaya min aayaati illaah oo ugu tala galay in dadku kuwaana qaataan ayna yaqiinsadaan awoodda allah subxaanahu wa tacaala iyo in allah keligii uu yahay annaaficu daar isaga keliya inuu yahay alqawiyu alcasiiz isaga keliya inay gacantiisa ku jirto maamulka iyo mulkiga adduunka qaala tacaala qul illaahumma maalika almulki tu'ti almulka man tashaa watanzicu almulka miman tashaa watucizu man tashaau watudillu man tashaa biyadika alkhayru inaka calaa kulli shayin qadiir waxaa cashar iyo cibraqaadasho ku sugan in soddonkii sane ee lasoo dhaafay ee jihaadka soomaaliya ka socday in gaalada iyo munaafiqiintu ay mar waliba mujaahidiinta ku cabsi gelin jireen inaysan awood u lahayn inay u babacdhigaan dowladaha waaweyn waxayna ku tilmaami jireen mujaahidiinta inay yihiin dhallinyaro fudfudud oo seeflabood ah niman naflacaari ah iyo dad naftood halligayaal ah iyo wiilo laxsixiray oo maskaxda laga xaday mar walibana jawaabta mujaahidiintu waxay ahayd jawaabtii nebi huud calayhi salaam markay dadkiisu ku yidhaahdeen in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu muxuu ugu jawaabay qaala inii ushhidu allah washhaduu annii barii'un mima tushrikuun min duunihi fakiiduunii jamiica huma laa tundiruun inii tawakkaltu cala allahi rabbii warabbikum maa min daabbatin ila huwa aakhidun binaasiyatiha ina rabbii calaa siraatin mustaqiim maantana markaan dib u milicsanno taariikhda dhallinyartii iyo wiilashii mujaahidiinta ee lagu sheegi jiray naftood halligayaal ee aan wax natiijo a ka keeni doonin dagaalkay ku jiraan waa kuwa maraykanka iyo naato iyo qaramada midoobay ku jebiyey soomaaliya saddex iyo sagaashankii waa kuwii etoobiya ku jebiyey dagaaladii gedo sagaashan iyo lixdii waa kuwii bakhtiga etoobiyaanka waray waddooyinka xamar laba kun iyo toddobadii waa kuwa ciidamada saliibiinta afrikaanka dhaxal siiyey jabka iyo jahawareerka maanta ku jiraan waana kuwa hadda kaabiga ku haya magaalada muqdisho allah idankiisna goordhow laga rajaynayo inay ka taagi doonaan calanka laa ilaaha ila allah wa yowmaidin yafraxu almu'minuuna binasri illaahi yansuru man yashaau wahuwa alcasiizu alraxiim wacda allah laa yukhlifu allahu wacdahu walaakina akthara annaasi laa yaclamuun xaqiiqda saddexaad ee dagaaladii ugu dambeeyey ay soo ifbixiyeen waxay tahay heerka uu marayo jabka gaalada kadib markii ay ku quusteen inay ka hortagaan weerarada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha dagaalka ciilkii iyo caradii ayaa wuxuu gaalada baday inay ka aargoostaan shacabka muslimka ah ee marasta ah waxayna duqaymaha deliil cad u yihiin dhowr arrimood arrinta koowaad waa hasiimada iyo jahawareerka ku dhacay cadowga allaah taasoo keentay inay si indhala'aan ah isaga duqeeyaan magaalooyinka muslimiinta iyagoo aan wax hadaf a lahayn waxay sidoo kale daliil cad u tahay heerka uu marayo dunxumida iyo damiir la'aanta xukuumadda riddada soomaaliya kadib markii xabashada etoobiya ku taageertay gumaadka shacabka soomaaliyeed iyo burburinta iyo barakicinta magaalooyinkooda iyo suuqyadooda waana arrin gelaysa diiwaanka taariikhda oo aysan dadka soomaaliyeed weligood hilmaami doonin insha allahu tacaala sidoo kale waxay duqaymaha cadowgu daliil u yihiin in gaalada aysan u kala soocnayn shabaab iyo shacab marba haddii qofku uu yahay muslim aaminsan in dalka lagu maamulo shareecada islaamka dalkana laga xoreeyo gaalada soo duulayaasha ah waa qof dhiiggiisa iyo hantidiisa u bannaan tahay siday aaminsan yihiin waana arrin dhowr mar ay gaalada iyo murtadiintu caddaysteen iyagoo warbaahintooda af buuxda ku sheegay in qof waliba oo maxkamadaha islaamiga u xukun taga ama meelaha lagu maamulo shareecada ku nool uu yahay qof la beegsanayo laakiin dadku miyay marnaba isweydiiyeen shareecada islaamka oo loo xugun tagaa goorma ayay noqotay dembi laysku xasuuq in xabashida etoobiyaanka iyo ciidamada afrikaanka la naco goorma ayay xagjirnimo noqotay in dimuqraadiyadda reer galbeedka iyo habnololeedkooda la diido goorma ayay argagixisanimo noqotay maxaase keenay in gaaladu dadka u kala qaybiyaan kuwa ay gumaadaan iyo kuwa ay gacalsadaan kuwa gantaalada lagu garaacayo maxay sababsadeen kuwa gaaladay raalli ka tahayna maxay sababsadeen allah ayaa inoo sheegay sida keli ah oo gaalo kaaga raalli noqonayso ay tahay inaad dabadhilif u noqoto diintaada ka tanaasusho qaala allahu tacaala walan tardaa canka alyahuud walannasaaraa xataa tattabica millatahum maantana way caddahay labada dhinac cidda diinteedii ka tanaasushay ee gaalada raacday inay tahay xukuumadda riddada ee filla soomaaliya hadday muslimiin dhab ahaan lahaayeen shareecada islaamka ma aysan diideen in dalka ay ku maamulaan hadday muslimiin dhaba ahaan lahaayeen xabashida etoobiyaanka ah badda iyo beriga uma saxiixeen hadday muslimiin dhab ahaan lahaayeen gaalada garab iyo gaashaan uma noqdeen qaala tacaala walow kaanuu yu'minuuna biallaahi waannabiyi wamaa unzila ilayhi ma attakhaduuhum awliyaa walaakina kahiiran minhum faasiquun dhanka kale waxaa isweydiin mudan maxay tahay sababta ay gaaladu inoogu soo duuleen dadkeenna u gumaadayaan jawaabta allah iyo qur-aankiisa inoogu sheegay oo alla wuxuu leeyay subxaanah wa tacaala in yadkafuukum yakuunuu lakum acdaa'an wayabsutuu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisuu wawadduu low takfuruun sababtay gaaladu inoogu soo duushay waa inay hirgeliyaan dowlad kufri ah oo shayddaanku hagayo gaalada iyo murtadiintuna madax ka yihiin waxay gaaladu u dagaalamayaan inay diinteenna naga fidneeyaan oo islaamka naga saaraan allahna wuxuu qur-aankiisa ku yidhi walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istataacuu waxay gaaladu u dagaalamayaan inay demiyaan nuurka allaah iyo ku dhaqanka shareecada allah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi yuriiduuna an yudfi'uu nuura allaahi biafwaahihim waya'ba allaahu ilaa an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun waxay gaaladu u dagaalamayaan inay nagu dhex faafiyaan fisqiga iyo fasaadka khamriga iyo zinada allahna wuxuu qur-aankiisa ku yidhi wallaahu yuriidu an yatuuba calaykum wayuriidu aladiina yatabicuuna shahawaati an tamiiluu maylan cadiima imaamka mufasirka almujaahid isagoo aayaddan fasiraya waxa uu yidhi wayuriidu aladiina yatabicuuna ashahawaati an tamiiluu maylan cadiima ay an takuunuu midlahum tasnuuna kamaa yasnuun dhanka kale haddaan ka warbixinno ahdaafta mujaahidiintu u dagaalamayaan walaalayaal maanta dagaalka ay mujaahidiintu ku jiraan waa dagaal xaq ah iyo jihaad allah nagu farad yeelay allahna wuxuu qur-aankiisa ku yidhi kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum wacasaa an takrahuu shay-an wahuwa khayrun lakum wacasaa an tuxibuu shay-an wahuwa sharun lakum wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun waa jihaad aan ku doonayno raalli aanshaha allaah iyo inaan diintiisa iyo kitaabkiisa ku kor yeelno waa jihaad aan ku xaqiijinayno ku dhaqanka shareecada islaamka waa jihaad aan dhulalka muslimiinta gaalada uga xoraynayno waa jihaad aan uga hortegayno duulaanka saliibiyiinta xabashida iyo dabadhifriyadooda murtadiinta ah waa jihaad aan asrada muslimiinta ku soo furanayno waa jihaad aan muslimiinta taagta daran meel kastoo ay joogaan aan ugu gargaarayno waa jihaad aan rabno inaan ku yagleelno dowlad islaami ah dowlad allah iyo rasuulkiisa ka amar qaadata shareecada islaamkana si buuxda u hirgelisa dowlad ka madax bannaan haymanada gaalada iyo amar ku-taaglaynta reer galbeedka dowlad ka hufan qabyaaladda gobolaysiga iyo nidaamka dowlad ilaalisa diinta nafta maalka caqliga iyo sharafta muslimiinta waana dowladda aan rabno inay muslimiinta dhammaan nagala qayb qaataan sidaan dhidibada ugu taagi lahayn haddaba waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan ummaddeenna muslimka ah ee soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan dhammaan qabsanno xarigga allaah oo aan ku dadaalno taqwadiisa waxaan ugu baaqayaa inay cibaadadii iyo acmaashii saalixa ahayd ee ay rabadaankan gudanayeen inay halkoodii ka sii wadaan waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa oo aanan marnaba ka daalaynin inaan ugu baaqno inay waajibka saaran gutaan oo garab nagu siiyaan jihaadka cadowga allaah iyo sidaan dalka uga xoran lahayn gaalada ku soo duushay ay ugu horrayso saliibiinta xabashida etoobiya jihaadku ma ahan shay ku gaar ah koox ama dad gaar ah balse waa waajib farducayn ku ah qof waliba oo muslim ah sida soonka iyo salaadda allah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum ida qiila lakum infiruu fii sabiili اllahi thaaqaltum ila alard aradiitum biاlxayaati اddunya min alaakhira fama mataacu alxayaati اddunya fi alaakhirati ila qaliil إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير markaan intaas ka gudbo waxaan baaq u dirayaa ciidamada ku jira safka cadowga iyo dhammaan dadka ku kadsoomay xukuumadda xasan gurguurta inay allah u toobad keenaan oo isaga soo baxaan gaalnimada irdada ay ku jiraan allah subxaanahu wa tacaala ayaa meelo badan qur-aankiisa kariimka inoogu caddeeyey in qofkii gaal garab iyo gaashaan u noqda islamarkaasina uga hiiliya muslimiinta inuu yahay qof ka xoobsiibtay diinta islaamka allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi laa yattakhid almu'minuuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin ila an tattaquu minhum tuqaah wayuxadirukum allahu nafsahu wa ila allahi almasiir sidee baad ugu raalli noqoteen idinkoo islaam sheeganaya oo islaamnimo la idinku dhalay oo dal islaama ku nool inaad gaalada ku garabsiisaan xasuuqa dadkiinna sidee baad ugu raalli noqoteen inaad difaacdaan dastuur reer galbeed soo qoray oo lagu beddelay qur-aanka kariimka ee munasalka ah sidee baad ugu raalli noqoteen inaad xabashada etoobiya sahan iyo saaxiib aad la noqotaan isaga soo baxa safka cadowga una soo laabta diinta iyo dadkii aad ka dhalateen intuusan wakhtigu idinka dhammaanin ogaada inaysan gaaladu waxba idinku falaynin markay idinku meelgaaraanna sidii mara duugowday oo kale idin tuuri doonaan xerada xalane iyo diyaaradaha gaaladuna idinma deeqi doonaan laakiin waxa idin deeqi waa naxariista allaah iyo inaad dalkiinni iyo dadkiinni sharaf ugu dhex noolaataan qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ina huwa algafuuru raxiim waaniibuu ilaa rabbikum waaslimuu lahu min qabli an yaatiyakum alcadaabu huma laa tunsaruun واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين dhambaalkay xiga waxaan rabaa inaan u diri ciidamada mujaahidiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan geesiyaasha tawxiidka ee furmo hore ku sugan walaalayaal waxaa tihiin junuuddii allaah oo ku sharfay difaaca diinta iyo hirgelinta shareecada waxaa tihiin kuwa dhegta dhiigga u daray cadowga allaah ee horarka ku ahaa wilaayaadka islaamiga allah fadligiisa ka gadaal haddaysan ahaan lahayn sabarkiinna dulqaadkiinna ribaadkiinna iyo jihaadka aad kula jirtaan cadowga allaah soomaaliya mar hore ayay noqon lahayd sida waddamada gaalada ee allah fagaaraha lagu caayo kufriga iyo ficilada qoomuluudkana lagu fuliyo allahna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walowlaa dafcu allaahi annaasa bacdahum bibacdin lafasadat alardu walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin walaalayaal waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ku dadaashaan taqwada allaah ikhlaaska akhlaaqda wanaagsan akhriska qur-aanka iyo ku dayashada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaad ogaataan inaad tihiin tusaale ummaddu ay fiirsanayso sidaa daraaddeed waa inaad tusaale fiican ummadda u noqotaan oo ka fogaataan wax kasta oo dhaawac u keeni kara dacwada aan gudbinayno iyo sumcadda mujaahidiinta ka taxadara dunuubta iyo macaasida iska ilaaliya dhiigga muslimiinta iyo cirdigooda dhexdeenna isu dhibriya khilaafka ka fogaada walaalihiinna muslimiinta ah eed ka dhex dagaalamaysaan naxariis iyo dhaqan wanaagsan kula tacaamula waxaad ogaataan guusha ugu weyn ee aan higsanayno ma ahan inaan magaalo qabsanno ama inaan xukun ama hanti helno laakiin guusha dhabta ah waa inaan allah amarkiisa qaadanno isaga keliya addoommo u noqonno diintiisa aan ku sugnaanno shariicadiisa aan hirgelinno nolosheennana aan ku dhammaysanno shahaado khaalis ah taasoo aan jannadiisa iyo raalli ahaanshihiisa ku helayno allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna yuqaatiluuna fii sabiili اllah fayaqtuluuna wayuqtaluun wacdan calayhi xaqan fi اltawraati wاlinjiili wاlqur'an ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ugu dambayntii waxaan halkan tacsi uga darayaa dhammaan eheladii shuhadada ay xasuuqeen diyaaradaha etoobiyaanka iyo maraykanka waxaan allah ka baryaynaa intii ku shahiiday duqaymaha gaalada inuu u naxariisto jannadana ka waraabiyo dadkay ka tageenna inuu sabri iimaan iyo beddel ka khayr badan siiyo waxaan allah ka baryaynaa inuu muslimiinta meel kasta ay joogaan inuu gaalada uga gargaaro gaar ahaan walaalaheenna reer khaza iyo muslimiinta mustadafiinta ah ee turkistan asharqiya hindiya kashmiir barma iyo meel kasta ay joogaan waxaan allah ka baryaynaa inuu naga aqbalo salaadeenna soonkeenna sadaqadeenna jihaadkeenna iyo cibaadadii aan soo gudannay bisha ramadaan ee lasoo dhaafay bisha shawaalna uu nooga dhigo bil barwaaqo oo guul iyo nasri iyo tamkiin aan shareecadiisa ku hirgelinno nagu mannaysto إنه على كل شيء قدير اللهم أمرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته